inaadaad ku dhex qado dhulkeenna dabeecadiisa micnaadaad ku dhex qado labada webi ee dureera
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba oo dunida ka joogtaan halkan waa xarunta dhexe ee telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo radio muqdisho kula soo dhawaada barnaamijkii kulanka toddobaadka oo toddobaad walba aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed sidoo kalena aad ka dhegeysataan radio muqdisho badka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya barnaamijka waxaynu kaga hadalnaa dhacdooyinka ugu muhiimsanaa toddobaadkaas ee gudaha dalka iyo caalamkaba annagoo hadba ku casuumnaa mowduuca markaas ugu xiisaha badan aaminsannahay inaad wax badan ka faa'iidaysan mas-uulka ka jawaabista le mowduucaasi maanta waxaynu kaga hadlaynaa barnaamijka hadduu ilaahay raalli ka noqdo furaha internetka soomaaliya oo wasaaraddu ay soo celisay xaggeebu ku maqnaa baahida internetka ee dalka ka jirta iyo arrimo kaleoo la xiriira isgaarsiinta su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabi doona barnaamijka martiko oo igala qaybgalaya wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda injineer cabdi canshuur xasan mudane wasiir marka hore kusoo dhawow warbaahinta qaranka aad iyo aad waa mahadsantahay sharmaarka waxaan rabaa ugu horeyn inaan u mahad celiyo barnaamijka kulanka toddobaadka iyo dhammaanta soo qabqaabisay wariyaha farsamo yaqaanada dhammaan waa kaga mahad celinaynaa fursaddan qaaliga aadna siiseen haddaan nahay wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada dhammaan dadweynahan daawanayn waxaa leeyahay ramadaan kariim ramadaan kariim daawadayaal dhegeystayaal su-aalihiina waxaad kaga qayb qaadan doontaan qadadka taleefanada ciwaanada shaashada ku qoran ayaad kaga soo qayb qaadan doontaa idinkoo su-aalihiina iyo talooyinkiinaba la wadaagi doonaa wasiirka haddii la yidhahdo wasiir salaan iyo soo dhaweyn kadib bal waxaad noo soo koobtaa waajibaadka wasaaradda sida dadku wax badan uga ogaadaan aad iyo aad ay u mahadsantahay sharmaarke wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyada runtii magaceeda ay ka turjumaysaa waxay qaabilsan tahay adeega boosada isgaarsiinta iyo dhammaan teknolojiyada la xiriirta agabyadaas oo ah servicekaas loo qabanayo ummadda ee boosada isgaarsiinta waxay shaqadeeda ay tahay tayeynta kobcinta adeegyadaas waxay shaqadeeda ay tahay in sharci u dejiso iyo siyaasad lagu maareeyo dhammaan boosada isgaarsiinta dalkao dhan iyo qaladka internetkao dhan in maaragtay samayso waxay shaqadeeda ay tahay inay soo saarto farsamo yaqaano xagga boosada iyo internetka iyo isgaarsiinta ka shaqeysa waa boos waxaan lahaa jirnay macadkii tababarada in macadkaasna dib loo soo celiyo marka howlahaas ayay u qaabilsan tahay bulshada inay u qabato waad mahadsan tahay waxaan rajeynayaa dad badan inay iminka ay fahmeen waajibaadka wasaaradda ee saaran toddobaadkii hore waxaad qabatay shir jarayd ood kaga hadashay in soomaaliya ay dib u soo celisatay gaar ahaan wasaaradda boostada ee furiin internetka ee soomaaliya dhadaso xagee ku maqnaa
waxaan rabaa sharmaarka inta aan su-aashaas ka jawaabin waa muhiim dadweynaha iyo dadka soomaaliya in laga qancina xaq ayay u leeyihiin inaan bal marka hore aan soo koobo labadii bilood ee dowladda hadda ay jirtay wasaaraddan aan wasiir ka ahaa bal horta wasaaraddan waa maxay qorshaheeda maxay qabatay maxayna dadweynaha ay ka sugayeen ay nagula xisaabtami doonaan waxaynu dejinay qorshe boqol maalmood ah boqolka maalmood waxaa loo dejiyaa wuxuu ka mid yahay qorshaha sanadka ama istaraatiijiyada afarta sano soo socota laakiin boqolka maalmood waxaa diiradda lagu saaraa waxa ugu muhiimsan oo markaa laga rabo in wasaaradda ay ka howlgasho waxa ugu muhiimsan aynu diirad saari doono oo boqolka maalmoodna wasaaradda dejisay waxaa ka mid ah dib u howlgelinta iyo maamulkii s o in dib loogu soo celiyo wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyada waxaa ka mid ah dhammaystirka iyo meelmarinta iyo hirgelinta sharciga lagu dhaqi lahaa isgaarsiinta oo sharciga isgaarsiinta qaranka kaas oo meel wanaagsan asna noo maraya wada tashiyo badan aannu qabanay aynu qabanay shirweyne qaran isgaarsiinta oo dhammaan qeybaha quseeya ay kasoo qayb galeen ayna ahayd in laga wada hadlo si furan asna waa gabagabo waxaan rajaynaynaa bishan gudaheeda inaan hordhigno golaha wasiirada kadibna bisha dambe aan horgeyno golaha baarlama baarlamaanka hadduu ilaahay raalli ka noqdo kadibna dalka uu yeesho sharci lagu dhaqo isgaarsiinta dhammaan kaas dib ayaan maarata faahfaahintiisa u geli doonaa hadduu ilaahay yidhahdo waxaa kaloo qorshaha ka mid ahaa boostadii dalka uu lahaa jiray in dib loo howlgeliyo ayadana wax wanaagsan ayaanu ka qabanay qorshaha boqolka maalmood ayaynu ka mid tahay in dib loo bilaabo waxaynu heshiis la galnay dowladda jabuunti ay walaalana ilmahay inay noo noqoto albaabka aynu adduunyada aan ka galno ama warqadaha ama adeegyada boosada ee maaragtay noogu yimaadaan inta aynu ka dhammaystirayno agabka amni ee la xiriira arrimahaas aan dibadda u dirayno waa la- waa la soconaa xaaladda dalkeena waxaynu ku guda jirnaa in qalabkii loo baahnaa oo dhan mar dhow inaynu dalka keenno oo markaa boosto iyo qalab la hubo amnigooda aynu dibadda u diri eh, eh, karno waxaa kaloo qorshaha ugu dambeeya eh, eh, muhiimka noo ah eh, dib u soo eh, howlgelinta eh, macadkii tababarka ee isgaarsiinta si loo soo saaro xirfadlayaal eh, xirfad u leh aqoon u leh macadka waa gartay Eh, eh, howlaha kale waan u imaan doonaa haddii la yidhaahdo Eh, su-aasha-
su-aasha inaa usoo laabto Mhm.
doodaas oo su-aalo badan ayaa ka taagnaa fikrado kala duwan ayaa ka jiray Eh, waxaan rabaa taariikhda dib inaa ugu imaatay dadku si u fahmaan aan usoo bilaabo okay doodaas oo waxay soo bilaabatay laba kun iyo eh, sagaalkii wixii ka dambeeyay ayay gacanta duwa- eh, du- eh, kusoo noqotay waxaana sideedaba een, waa astaanta doodaas oo eh, internetka ee lagu yaqaano dowladda soomaaliya dowlad kastoo caalamka ah waxaa la sameeyey dhammaadkii eh, bartamihii sagaashameeyadii markii internetka uu soo baxay bara iyo lagu- qo- qolo kasta lagu yaqaano sida furaha telefoonada loo yaqaano soomaaliya ee laba shan labo ayaa qolo kasta internetka loo sameeyey waxaa loo sameeyey laba xaraf oo dhibicay ka horeyso dal kastaba mid hal xarafna ma jiro mid saddex xarafna ma jiro annaga waxaan ugu soo aaday magacaadu qurux badan oo ah eh, so ama sa- eh, sow dhibic sow ama dot sow qofka soo u yaqaano waa astaanta internetka ee dowladda soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed Inay- lagu yaqaano Een, muddo waxaa gacanta ku ahay ee, ururka een, interneta caalamka u qaabilsan oo la yidhaaho icon maadaama markaa dowladda aysan ka jirin kadib markii dowladihii een, ku-meel gaarka ay bilowdeen ay d- dalka dib loogu soo celiyey waxaa loo sameeyey waax la yidhaha sonic oo markaa ka tirsaneed een, wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta sonic ayaa howlihii bilowday howlo badanna way ka qabteen Een, laba kun iyo een, afar iyo tobankii ayaa sonic waxaa een, laga dhigay loo dhiibay guddi madax bannaan oo ah dad soomaaliyeed ah Een, markaasna een, ka hoos baxday ee, wasaaraddii Ee, markaas wixii ka dambeeyay su-aalo badan ayaa ka taagnaa Ee, runtii guddigii loo dhiibayna ee, shaqo wanaagsan way qabteen waxna maaragtay way ka xumaadeen Ee, marka hadda waxaan rabnaa inaan dib u- hawshii ugu soo celino maamulkeedii wasaaradda ayaan dib ugu soo celino Ee, wixii ay hagaajiyeenna aan kusii dul dhisno aan kusii dul sha- shaqayno wixii ka xumaadeenna aynu hagaajino laakiin ay noqoto een, maamul ummadda soomaaliyeed ay leedahay wasaaraddana mas-uul ay ugu tahay wasaaraddana hoos yimaado Eh, intaana ka bixin dodas o waxaa jiray dooda la xiriira oo ku aadan iibka Mm.
domeenka la kala siisto iyo waxaa dadayso wuxuu ka mid ahaa domeenadii ugu qaalisanaa Mm.
qiimaha la kala siisanaya Mm.
baqliyaadkii ka soo xaroonayay Mm.
xaggee ku dambeeyeen Een, arrinta horta waa labo markii een, saan kuu sheegay laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa ka horreeyey wasaaraddaa jirtay wasiirradaa ji- ee, joogay kolley wa- dabcan wasiiradaas iyo dowladihii markaa jiray ayaa ka warqabay Mhm.
wixii jiray Een, annaga hadda ma maamu- ee, ma maamulno ee, oo ma maamuli jirin Mhm.
Ee, wasiirka igu horreeyna ma maamulaynin oo guddi gaara ayaa maamulayay Ee, runtii wixii ee, qarashaad ka soo harooday een, waxaa la weydiin doonaa een, guddigaas waxaa jiro aan rabo in si arrintaa lo- loo fahmo Ee, guddigii hawshaad gacanta ku hayay iyo wasaaradda bishii abril tobankeeda waxay kala siixdeen heshiis goobjoogna oo ka ahaa gariiqaanka guud ee qaranka kadibna la geeyey golaha wasiirada saddex iyo tobankii bishii abril golaha wasiiradan si buuxday oo ansixiyeen Een, oo ah in timetable loo sameeyo soo- ee, si dib maamulka loogu soo celin lahaa processkii uu bilowdo saddex qaybood ayuu ahaa heshiiskaas mid wuxuu ahaa sharciyadda in si sharci ah dib loogu soo howlgeliyo maamulkiina dib loogu hoos keeno wasaaradda taas waxaa u qaabilsan gariiqaanka guud ee qaranka Een, wax alla wixii dhaqaalaha su-aasha u weydiisay waxaa loo xilsaaray hanti dhowraha guud ee qaranka iyo shaqadiisa inuu dabagalo hubiyo siday ay ku baxeen wixii farsamo ahna waxaa loo xilsaaray wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyada marka een, arrintaas waxaa ka jawaabi doona insha allah duulaaga gariiqaanka guud ee qaranka annaga eh, jawaabteeda waxaanu heli doonaa markay si buuxda eh, wasaaradda u hoos timaado wixii ka dambeeya ayaa maarata kulamada dambe ayaa wax nagala weydiin doonaa hadduu laayirado kaydinta eh, macluumaadka internetka eh, ama furaha internetka dodas o waxaa qayb ka ahayd shirkad jabaan laga lahaa shirkadii ma ka baxday mise weli weydin la socotaa
markii dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyey runtii anaga ma qabno meel la dhigi karo oo agabkii oo u baahneed leh sababto waxaa loo baahan yahay internet joogto ah oo aanan goyn waxay u baahantahay satellite dowladdii waagas jirtay oo gumeel gaarka eed wasiirkii jooga wuxuu heshiis la galay shirkad japan oo leeyahay g m o heshiiskaas wuxuu soconaya shan sano wuxuuna ku ekaa heshiiskaas laba kun iyo afar iyo tobankii kadibna waxaa lagu wareejiyey heshiiskaas shirkad kale oo australian ah oo leeyahay cloud registry ayadaan weli hadda gacanta ku hayso maamulki maamulkii waxaa u dhiman heshiiskii muddo sanad ah marka hadda guddi khubraa ayaan u saarnay in sidii dalka dib loogu soo wada celi lahaa muddadaas markuu heshiiska uu dhammaado waxaa kaloo aan rabaa inaan ku daro fursadaan u faa'iisto runtii heshiiskaas kadib waxaan ku guulaysanay qalabka lagu maamulo waa laba qaybood midna waxaa leeyahay primary service midna waa secondary oo back up ah kuwa back upka waxay yiileen dubay kuwii back upka dubay waa soo rarnay dalka gudihiisa ayaanu keennay waxaynu ku rarnay halka fiber optica uu ka soo gala dalka ay leedahay shirkaddan dalcom oo qalabkii o dhan u yaallo halkaas ayay ku rakibiyaan uuna ku howlgalaa waxa cloud register ay hayaan waa primary serviceka oo ah kan muhiimka ah oo wixii lagu keediyo ayagana heshiis ayay ku hayaan waxaanu rabnaa heshiiskaas in annaga aan la soo wareegno oo heshiiska inta ka dhiman sanadka heshiiskooda uu noqdo mid u dhexeeya wasaaradda iyo ayaga u dhexeeya kadibna sanadkaas khubradii aan u saarnay inay keenaan sidii dalka dib loogu soo celi lahaa wasaaraddu hadda marka ma xifdin kartaa macluumaadka loo isticmaalo internetka ee qaranka uu leeyahay ee awal maganta dad kale looga ahaa
waa shaqada wasaaradda wasaaradda waa inay xifdiso ilaaliso dhammaan waxaa ku jira uu qaranka uu leeyahay ama ha noqdo wax shaksi uu leeyahay ama wax qaranka uu leeyahay processka markuu soo wada dhammaado waa laba qaybood qaybna waa emailada qaybna waa domainada way kala madax bahan hadda waxaa si buuxda ula soo wareegnay qaybta emailada waxaynu ka bilaawnay wasaaradaha dowladda ayaan hadda ku bilaawnay in wasaarad kasta ay qaadato astaanta qaranka loogu talagalay emailadii oo ah gov s o lagana wareego emailadii shaksiga loo lahaa sababtoo ah khatarteeda ayay leedahay in wasiir ama wasiir ku-xigeen ama mas-uul la yimaado emailkiisii shaksiga markuu shaqada ka tagana xogtii ku jirtay uu la tago marka waxaa laga yaabaa in xog badan iyo sir badan iyo dibadda inaga taalo marka si taas looga kaabtoomo ayaa waxaan go-aaminay in dhammaan wasaaradaha loo sameeyo kadibna waxaan ku soconaa hay-adaha kale ilaa aan ka gaarno maamul goboleedyada dalka ka jiro dhammaan inay wada qaataan astaanta qaranka si loo xifdiyo sirta iyo amniga xogta ku jirto emailadaas iyo waad mahadsan tahay waxaa jiray ballanqaadyo dhowr mar wasaaraddu ay samaysay ee la xiriiray internetka xawaaraha sare ee fiber optiga arrinta xaggee ku dambeysay horta mid waa inaan ogaano fiber optica waa private dowladda ilaa hadda anaga adeegyadii gacanta kuma hayno oo shirkada ayaa ku haya waana wax wanaagsan in shirkadaha ee hawshaas ay qabtaan dowladdana ay samayso siyaasaddii iyo sharcigii lagu dhaqi lahaa ayagana iska bixiyaan canshuurtii dalka xaqa ugu lahaa markaynu kala qaadno dowladda xaggeeda waxaynu ka qaadnay tillaabooyin arrintaa lagu horumarinayo waxaynu geynay adeega fiber optica shan iyo toban goobood oo wasaaradda gaashaandhigga ugu sarreyso iyo arrimaha dibadda ilaa iyo wasaaradda boostada geeskeeda kale waxaa laga yaabaa goob wasaarad sida hadda wasaaradda warfaafinta inuu fadhino kale in dhowr wasaaradood ay degan yihiin ay qaybsanayeen waxaynu gelinay xafiiska prime ministerka xafiiska madaxweynaha iyo gobolka banaadir waxaanu rabnaa shabakadaas in xariga laga jaro bisha ramadaanka markuu dhamaado hadduu ilaah yiraahdo oo markaa wasaaradaha ay helaan qad oo aada maaragtay kaafiyo waafi ah ka degdeg badan kii hore haddana maaragtay bilaash u ah oo aan lacag laga qaadin dhinaca baahida internetka dalku waa mid weyn aada weynuu ka jira gaar ahaan xarumaha dowladda meelaha ugu baahida badan tahay marka ma hubtaan in aad internet ku filan xarumaha dowladda aad gaarsiin kartaan waa qorshaha wasaaradda qorshaha midna waa mid dhow midna waa mid fog internetka hadda adduunyada aan ku noolnahay teknolojiyada waxaa asaas u ah in la helo qad aada u dheereeya ku filan dadkoo dhan haddaan la helin dalka ma horumari karo teknolojiyada ma horumari karto haddaysan teknolojiyada horumarin waxaa kobac dhaqaale kuma xisaabtami doono aqoonta ardadeenna ay u leeyihiin ay ku heli karaan macluumaadka caalamkana waa ku adkaa doontaa marka waa qorshaha fog in la helo qof kastoo soomaaliya hay-ad kastoo soomaaliya in meeshooda ay ugu tagto qadka adeega waxay ku xirnaa dabcan amniga in maaragtay wax badan laga qabto aynu gaarsiin karno goobo badan waxaynu ku waxay ku xiran tahay dakhliga usoo xarada dowladda oo kor oo aad oo kor u kaca sida aan qarashaadkaas u awoodi karto wasaaradda iyo dowladda inay u dabool dabooli karto waxaynu rabnaa hadda in wasaaradaha aynu ka bilaabno siino qad ku filan kadibna aan u gudubno hay-adaha kale iyo maamul goboleedyada ilaa iyo laga gaaro qad oo aada u degdeg badan ku filan baaxad leh oon adduunyada kula jaan qaadi karno
waa kaga daawadayaal dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka kulanka toddobaadka wuxuuna idinkaga imanayaa telefishinka iyo raadiyaha qaranka waxaana barnaamijka ka qaybgalaya hadda dhawaan ugu soo biirteen wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada dalka mudane injineer cabdi canshuur xasan arrimaha la xidhiidha haddaan usoo noqono boostada wasaaraddu dhamar waxay ku celcelisay waxaan bilaabay adeegii boostada adeegii boostada sanad iyo iyo kalkoosay soo socotay arrinta xaggee ku dambeysay runti waa boosada maamulada igu horreeyay ama wasiirada igu horreeyay waxbay ka qabteen waxay salka u dhigeen heshiisyadii waxaa jirtay emirate post heshiis lala galay oo ahaa iimeylyada warqadaha ka imaanaya dibadda inay soo maraan dubay kadibna dalka la keeno ilaa iyo haddana maaragtay iimeylo badan waxaan leeyahay warqado badan ayaa la keenay laakiin ka intaas mid ku filan ma ahayn heshiiska hadda jabuuti walaalihii aan la galnay annaga ma bilaabin waxaa bilaabay wasiirka igu horreeyay ayaa bilaabay asaan iskale maaragtay ammaanteeda iyo wanaaggeeda asaa bilaabay annagana waa dhammaystirnay marka waxaynu rabnaa waxaa la dhammaystiray dhammaan sanduuqyadii waxaa dhammaystiray labadii wasiir igu horreeyey iyo wasiiradii ka horreeyba sanduuqyadii waa diyaar dad badanna way qaateen bio boxyadooda way qaateen haddana waxaan rabnaa dadka inta dhiman inaan gaarsiino adeegiina dib u howlgelino waxaynu rabnaa in ramadaan kadib soo booqdaan anigana boqosho u tagno walaalaheen dhigeena boosada jabuuti hawshana la dardargeliyo marka hawsha way socotaa laakiin hadda qaanuuniyan ayaa salka loo dhigay marka hadda waxaa dhiman tiif ficliyan inaan ku dhaqaaqno okay biobakiska waxaa sheegtay in la qaatay sanduuqa sidee lagu heli karaa dadku markay rabaan inay qaataan meelo kale la imaanayaan oo meelo kale tagaan qaabkay ku helayaan waxay la soo xiriirayaan wasaaradda gaar ahaan waaxda boosta ayay toos ula soo xiriirayaan haddii sanduuqyo bannaan ay jiraan waaxda ayaa bixinaysa abdullaahi
waa gartay waxaa jiray sharciga isgaarsiinta dalka wuxuu ahaa sharcigii ugu dheeraa muddo dheer kusoo noqnoqday baarlamaanka toban iyo saniga ku dhow soo noqonayay oon weli ameel marin maxaa ka qaldan ma diyaarintiina qalbi ahayd haddatanna waa dibaa ula noqoteen
sharciga isgaarsiinta horta wuxuu noqday sharciga sharciga ugu cimri dheer ee dalkan soo mara muddana wuu soo socday ilaa laba kun iyo sagaalka ayuu soo socday waana adkaatay inuu meel maro sharcigan oo la ansixiyo duruufo badan oo jira aawadood sharciga sanadkii hore ayuu ugu dhowaa asigoo maraya akhriskii saddexaad ee baarlamaanka ayaa dib loo soo celiyey hadda markaynu annaga aynu xilka la wareynay waxaanu usoo noqonay sharcigii oo dib loogu soo celiyo dowladda oo wasaaradda la yaallo waxaynu bilownay inaan raadino waa maxay sababta u hirgeliwa waxaa noo soo baxday inta badan inay tahay kalsooni darro ka dhex jirta dhinaca dowladda iyo shirkadaha isgaarsiinta oo u baahan in laadres kare wax nala qabto taas ayaynu qabna oo ah in kalsoonida aan dhisno waana arrin muhiima shirar badan kulamo badan ayaynu qabanay hadda marka meesha ugu wanaagsan ayuu marayaa dhammaan wada shaqayn ayaa jirta saan kuu sheegayna hadda waa final draftkii ama qoraalqabqoraalka ugu dambeeya ayaan gacanta ku haynaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa dalkan inuu sharci yeesho september arrinta sharciga si faahfaahsan aan uga hadlaynaa waxaa fursad siinaya daawade qad ku jira halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmat walaal magacaaga iyo halkaad joogto
waxaan joogaa dalka koonfur africa magaciiga waa yuusuf sheekh maxamed oo loo yaqaano macalimadooda yuusuf sheekh maxamed barnaamijka haddaad la socotay su-aal iyo talo
aada baan u bogaadinayaa wasiirka waxaan jeclahay in aan weydiiyo su-aal
okay gudagal
wasiirka su-aasha aan weydiinayo waxay tahay wasiir kasta oo yimaada boostada isgaarsiinta waxa ay inta badan yidhaahdaan waddankan shan iyo labaatan sano u burbursanaa wax walba waxay yidhaahdaan sidaa sidaa ayay ahaayeen wasiirka ma suuragelaysaa afarta sano ee soo socota ee madaxweyne farmaajo uu yahay madaxweynaha dalka ka yahay in soomaaliya oo dhan laga isticmaalo boosto
yuusuf aada baad mahadsan tahay daawadayaasha waxaan jeclahay inaan israaciya haddii uu jiro daawado kale waqaadka ku jira halo asalaamu calaykum
calaykum salaam walaalla magacaaga iyo halkaad joogto magacayga waa xasan maxamed sheekh oo joogo magaalada muqdisho xasan maxamed sheekh barnaamijka haddaad la socotay su-aal iyo talo
su-aalaan qabaa okay gudagal wasiir kusuba aada u mahadsan waxaan rabnaa inaan naga jaahiliyo shirkadaha dalka waxay ku shaqeeyaan waxyaalihii wasaaradda isgaarsiinta iyo boosada ay ay faa'iidooyinka ay ka heli lahayd meelaha ugu borofitka badan ay ahayd waxyaalaha ay shakiga ka muujinayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ku fadhiyaan wasaaradii waxyaalihii ay ku shaqayn lahayd waxyaalahaas maxaa go-aan oo go-aan oo shacabka uu leeyahay loogu gaari laaya xasan waxyaalahaas ee sharaxaad ma ka bixin kartaa si faahfaahsan
yani hadda waxay ku wada shaqeeyaan isgaarsiinto kale hadda numberkan laba shan laba kale iyo barnaamijka kale ay ku wada shaqeeyaan oo shirkadaha ay wada leeyihiin oo dalka wada jooga sida baraysanka ay ugu shaqaystaan
xasan waad mahadsan tahay su-aashaada wasiirka wuu ku jawaabi doonaa haddii uu jiro daawado kale waqad ku jira halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalla magacaaga iyo halka aad joogto
walaal magacaygu waa cabdullaahi muuse joogo magaalada muqdisho cabdulaahi muuse
aa si fiican Eh, cabdullahi barnaamijka haddaad la socotay gudagal su-aal iyo talo
marka hore waan salaamayaa wasiirka sidoo kale waan salaamayaa daadiyaha barnaamijka runtii waxaan talo iyo su-aal ayaan wadaa okay su-aasha ku warma
Een, sidaan la soconno wadanka soomaaliya waxa uu burbursanaa muddo dheer wax walbana waxa waaye way isbedeleen way burbureen si wanaagsan Een, sidaan la soconno wadanka waxaa ka shaqeeya shirkado isgaarsiineed oo maxay ahaatay een, fara badan ayaa ka shaqeeyo laga soo bilaabo from looyacaddo ilaa meesha qaab- wadanka soomaaliya intuu ka kooban yahay si wanaagsan Een, marka een, wasiirka een, waxaas waxay ku shaqaysan asadkii dawladda soomaaliya ay lahayd oo ah two one two marka dawladda soomaaliya een, ma u degsan yahay dawaanahan inay la wareegto two one two maadaama two one two haddii dawladda soomaaliya ay la wareegto ay daqli fara badan ka helayso oo waxay tahay xataa ay sahlanaanayso in dalka waxa dalka maalin walba waxaa ka dhaco maxay tahay assassination iyo waxa lamid ah xataa assinationnadaas waa yalaalayan maadaama dawladda soomaaliya waxay hay lahayd een maxay ahatay xogti waddanka oo dhan ay hay lahayd marka dawladda ma u degsan tahay dhawaanahan maxay ahatay inay la wareegto wanto cabdullahi waa mahadsan tahay taladaada adoo soo kowaaya ah taladaan siinaya waxay tahay een een sidoo kale waan shirkadaha isgaarsiinta waxay leeyihin barnaamijyo la yidhaahdo electronic een oo lacaga lagu shushubto Een, taas lagu shubtana waxa waaye ah lacagaha lagu lacag lagu shubtana waxa waaye waxyaaba dhibaata ay keeni karaan waxa waaye waxa dadabaajiya ma lahan sida saxda waxaa laba een, bangiga waxaas bixinaayo oo ku xiran maxay ahatay een, een, electronica
waad waad waad waad mahadsan tahay cabdullaahi waan kaaga mahad celinayaa wasiir saddexdii daawade ee su-aalahan na soo weydiiyey waxaan jeclahay inaan sii xoojiyo yuusuf su-aashiisii wasaarad walba mas-uulka jooga marka xilka lagu yiri wuxuu waxbaan qorsheenay waan qorsheenay oo wasiirka hore wuxuu qorsheeyay awe ma ka tagtaan qorshihii hore oo mid cusub miyaa la timaadaan mise qorshihii wasaaradda la wasaaradda lahayd kii ayaa meesha kasii qaataan Een, waxaan rabaa in taada aan ku horumaro Een, waa sax een, wasiir kasta wuxuu leeyahay eh, qorsho qorshahan waqtiguu leeyahay waqtigan waxaa lagu jaangooyaa inta uu eh, wasiirka xilka uu haynay Een, marka xilkiisa uu dhammaado qorshihii eh, halka ayuu ku egyahay laakiin waxaa la sii gudbiyaa wixii la qabtay wixii ayaa wax lagu sii dul dhisaa qorshaha cusub ee meel cidlaah ama ebra lagama bilaabo qorshaha marka la dejinayo waxaa lagu dejiyaa maxaynu haysanaa waxaynu haysanaa maxaanu hagaagsan in waxay hagaagsan lasii horumariyo maxaa naga xumaaday in cashar laga barto oo ayadan lasi- lasii hagaajiyo Sure.
ee lagama tago ee qorshihii ee wasi- ee wasiiradii iyo mas-uuliyiintii naga horreeyey ayaga halkaa soo gaarsiiyey waa maarata waa guri oo maarata marba dabaq lagu daray oo lagu soo dabadhisayo haddii aan u noqdo ee su-aashii ee yuusuf ee sheekh een, waa salaamay yuusuf een, oo naga soo ee, naga Koonfur soo Afrika.
hadlay koonfur africa Een, yuusuf waxaan ku ballan qaadaynaa hadduu ilaah yidhaahdo in afarta sano oo madaxweyne eh, maxamed cabdullaahi farmaajo oo dalkan mas-uulka uu ka yahay inaan hirgeli doono adeeg dhammaystiran oo boosta oo shaqeeyo waxaan rabaa eh, yuusuf inaan u xaqiijiyo iyo daawadayaasha kale oo soomaaliyeed meel kasta ee naga daawanaya waa arrin aad nagula xisaabtami kartaan haddaynu nahay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta afarta sano oo madaxweynaha een, xilligiisa markuu dhammaado in adeeg shaqaynayo oo dalka gudihiisa ka shaqaynayo oo aad meel kasta ugu dirsan kartaan ama eh, ha noqoto warqado ama wax la- baakad ama waxyaabaha eh, lasu diro in meel kasta gudo iyo dibad inuu ka shaqeeyo taas annagaa ballanqaadayna waana wax la fuli karo suuragalna ah Een, haddii aan ku xijiyo een, su- eh, labada su-aal waa eh, laba su-aal oo iskaadayso xasan maxamed sheekh iyo cabdulaahi muuse aad ayaa u mahadsantihiin dareenkiina wadaninimo een, iyo een, qiirada idinku jirto in adeega bulshada ee wada leedahay ee loo dhan yahay si siman oo cadaalad ah in looga wada faa'iidaysto waa sax ee, shirkadahaas ee, inay adeegsadaan wax ummadda ee ka wada dhexeeyo laakiin intaan ee, su-aashiina ka jawaabin waxaan rabaa in mid yar aan xusuusiyo annaga lafteena haddaynu nahay bulshada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed waa in shirkadeena lafteeda aan lagu abaaldarin runtii dalkan waxay ka soo qaadeen meel cidlaa waxay soo gaarsiiyeen isgaarsiinta meel hadda lagu faani karo oo adduunyada aan la jaanqaadi karno oo wadamo badan oo dowlado iyo amni badan haysta ay ka wanaagsan yihiin Een, marka taas waa ugu bogaadinaynaa waan ugu mahadcelinaynaa shirkadaha Ee, laakiin taas macnaheedana ma aha in wixii sidai ay kusii socdaan hadda dowlad ayaa timid Een, in ay ogaadaan in hadda dowlad ay timid Ee, adeegyadii dowladda ee lahaydna dib lo- in loo soo celi doono Ee, wixii cashuura lagu lahaa oo mujtamaca ku lahayn inay bixi doonaan laakiin dhammaantood een, markay noqoto een, waajibaadka lagu leeyahay si u guda lahaayeen iyo si loola xisaabtami lahaa waxay ku xiran tahay meel marinta sharciga isgaarsiinta qaranka sababtoo dowlad waa inay sharciga ku shaqayso annaga iyo shirkadahan waxa naga dhexeeyo xariga naga dhexeeyo waa sharci marka sharcigaas haddii shirkadaha gacan lagu siiyaan oo mid ayagu maarata u ron uu yahay haddii shacbiga gacan lagu siiyaan oo mid u ron ayagu uu yahay sababtoo sharciga wuxuu ilaalinayaa shirkadihii xuquuqdoodii wuxuu ilaalinayaa eh, macaamiishii een- een ee, bulshadii wuxuu ilaalinayaa ee, dowladda laftigeeda in maaragtay ay hesho ee, cashuurtii een, mushaaraadkii askarta ay ku bixi lahayd marka sharcigaas ayuu soo hosgalaa two five two ama laba shan laba wuxuu ka mid yahay sharciga een, miiska saaran ayuu ka mid yahay insha allahna ee, dib ayuu usoo noqon doonaa Eh, waad mahadsan tahay eh, daawado kale ayaanu fursad siinayaa halo asalaamu calaykum halo
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaale magacaagii halkaa joogto walaalkay wanaagsan tahay adiyo masiirka istuudiga ku sugan maqaaniinta dhammaan misiga qaranka waxaan leeyahay walaalkay anisa maxmed faarax baan jiraa degmada degmada yaaqshid qaadka suuq bacaan joogaa warkay alise maxamed faarax barnaamijka hadda la socotay ee gudagal
ay waa la socda horta waxaan weydiinayaa masiirka waxay tahay soomaaliya waxyeelo kasta xilka qabtaa wuu ka degaa sababta ugu sababta ugu qabanayay dadka xafiidan oo ku xisan
anise waxoogaa waxaad moodaa codkaagu inuu buuq ku furan yahay eh, adigoo isdejinaya soo kab su-aashan si loo fahmo aa dee marka laku celiyo xitaa madaxweyne walba shirku oo kursiga uu soo kalaa uu ka degaa asoo maxaabiista dalkeena hore soomaaliya ku xishan oo wax u qabin sababta ugu fudud macnaha ee wax ugu qaadaya xitaa anise aad baad mahadsan tahay ee mawduuca la xiriira maxaabiista waxaan isku dayi doonaa inaad fursad aad kula hadashaan haydaha ka shaqeeya cadaaladda dalka aan idin siin doono haddii ilaahay uu raalli ka noqdo waa mahadsan tahay boostada iyo isgaarsiinta ayaynu ka hadlaynay Eh, dhawdaha kale qaad ku jiraan asalaamu calaykum
waaleykum salaam walaasatahay walaale aad baan u fiicanahay codkaaga adoo kor u qaadaya magacaaga iyo halkaad joogto walaal alxamdulilah waxaan dagaalkan soo dhaadwaxa
Eh, walaale codkaagana deeqsi eh, magacaagana igu celi kor u qaad
walaal magacayga waxaa la dhahdaa maxamed cabdiqaadir waxaan kasoo hadlaya bale xaawo maxamed cabdiqaadir oo jooga
bale xaawo beled xaawo
ya soo dhawow su-aalii talo
hal su-aal aan u haya wasiirka marka hore waa dhawaa wasiirka waxaan weydiinayaa siyaasiyiinta soomaaliya tahay dhibaatada wadanka ku socota xataa xilliga taagan yahay maxaa ugu saaran tahay maxamed mar kale waxaan kaa codsanayaa si su-aashaada loo fahmo codkaagana kor u qaado
wasiirka waxaana su-aalayaa inaan weydiiyo isgaarsiinta soomaaliya ee waxay ka- waxay kamid tahay dhibaatooyinka wadanka xalka loo gaari laaya maxaa ugu qorshaysan wasiirka aad baad mahadsan tahay Eh, waxaan raacinayaa daawado kale haddii uu qadku jiro halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum
waaleykum salaam walaal walaalo magacaagii halkaa joogto
cabdiqani maxamed xaajacsan cabdikhayr cabdiqani maxamed xaajacsan oo jooga duniyada dalab cabdulaahi eh, jalalaqsi soo dhawow su-aalay talo
ya su-aalay talo haddaa barnaamijka la socoto wasiirka ma su-aal baad u weydiinaysaa mise kale aad usoo gudbinaysaa Eh, waxaan jeclaha hadduu daawado kale uu qad ku jirana fursad siiyo halo halo halo asalaamu calaykum qaadka xiga halo walaal marka hore dhalada ee aada barnaamijka la socotid waxaan kaa codsanaynaa codkeeda iska gaabiso oo telefoonka igala socoto si ay u suura gasho ismaqalka aniga iyo adigaba ee magacaagii halkaa joogto
walaal waxaan kaala soo hadlayaa magaalada garbaharey ee gobolka gedo garbahaarey magacaaga
cali sheekh cabdulla cali sheekh cabdullaahi nuurraa la yidhaahdaa cali sheekh cabdulaahi soo dhawo
waa dhawahay waa mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa su-aal inaan weydiiyo talana ku daro barnaamijka waa bilaabaa soo ma si wanaagsan
su-aasheeda waxay ku saabsan tahay sharciga isgaarsiinta wadanka wax badan buu dib u dhacay baa la yidhi aad buuna sharcigaasi muhiim u ahaa marka muhiimadda uu leeyahay marka aan fiirino ma ahayn inuu intaas oo xor dib u dhaco sababaha uu dib ugu dhacahayana waxaa keenaya saan aaminsannahay haddaan shacabki nahay tallaafooyin ay samaynahayaan qolyaha isgaarsiinta iska leh tallaafooyin iyo caqabada ay mar walba hordhigahayaan oo saameyn ku yeelanaya mararka qaarkood xataa baarlamaanka ayaa jiri kara marka in arrinta ayadaa dhig loo lahaado lagana taxadaro isla markaasna markii eh, fursadaas la helo oo sharcigaas uu meel maro mustaqbalka qolyaha isgaarsiinta eh, waxa la yidhahda back dated la sameeyo oo canshuurtii ay la baxsanahayeen dib loogu qaado oo wakti lasoo dhaafay aan laga bilaabin maalintaas ee dib loo qaado oo wakti sii horeeya canshuuraha looga soo bilaabaan soo jeedin lahaa
su-aasha iyo talada waa israacsatay sidaas u gartay
ha marka intaa waa soo jeedin lahaa waxaana jeclaan lahaa in uu wasiirku uu naga shaafiyo arrimaha adduunka aan qabno oo sidaas ku saabsan iyo wixii oo uu naga dhihi lahaa Eh, cali waxaan jeclahay daawadayaasha kalena eh, su-aalahooda wasiirka siin doono toos inuu haddaba kula hadlo kugu jawaabo cali
Een, een, haddii aan su-aashaada ka jawaabo ee, waa dhab sharcigan wuxuu ahaa sharciga ugu cumar dheer saan u sheegnay muddana uu suu jiitamay ee, dhibaatooyin fara badan iyo caqabadana way jireen Ee, haddana ilaahay mahadiisa meel fiican ayuu ee, marayaa Ee, dhammaan qaybaha iqu- guddiga baarlamaanka ee, maamul ee, goboleedyadii iyo shirkadaha isgaarsiinta iyo annakaba isku si ayaan u aragnaa haddana ee, sharci laysku wada waafaqsan yahay ayaa miiska saaran oo meel mari doono marka waxaan kaa ee, kaa shaafinaynaa ama kuu ballan qaadaynaa in sanadkan gudihiisa dalkan sharci u yeeli doono dalna sharci la-aan kuma shaqayn karo waxaan rabaa adiga iyo dadweynahaba inaan u sheego soomaaliya waa dalka keliya ee caalamka aynu ku noolnahay uusan sharci ka jirin oo isgaarsiinta ah marka mana dulqaadan karno mana kusii socon doonta hadduu laa yidhahdo waxaan rabaa inaan kugu daro tan ah een, ee, sharciga wuxuu maalinta uu baarlamaanka ansixiyo madaxweynahan uu saxiixo faafinta rasmiga uu ku soo baxo maalintaas ayuu dhaqan galaa marka sharcigaas wuxuu quseeyaa maalintaa iyo wixii ka bilowday wixii hore wixii laga heli lahaa waa ma wax dowladda u yaalla waa mahadsanta cali waxaan rajeynayaa eh, wasiirka inuu su-aalaha kaa shaafiyey daawado kale ayaan raacinayaa kadib ayaan su-aalihii kalena wasiirka u gudbin doonaa halo asalaamu calaykum halo halo halo daawadaha kale qaad ku jira halo wahagaag daawadayaashaasi ee, waan ismaqli weynay ee, waxaan rajeynayaa mar kale inaan dib ee, fursad aan u siin doono ee, halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رجل
magacaagai halkaa joogto
عثمان عمر علي دياوينة فقالة
magacaygu cali
عثمان عمر علي cismaan barnaamijka waa la socotay في ونكسن ee, gudagal
آه إلى آخر في وزير قائل مقصود إسقارسين طبعا سؤال يا شيء كسين تقالي قلت أنا وراء خد أسبوع خورو إذا هذا عسري ولا تاغيني هاي وخف ورقه وباس مقال المقال أسكوهليسو وإسقارسين في صوماليا أي هرمال أي إسقارسي وما أنت عالم كان جان قادين مكسي وراء خد أسبوع خورو سدح سيد أم أفر بري أولا سيو كنت كسين كنا قلت إذا لعكمين إسقارسين تركة جسد
Ee, wa- waxaa ka hadlaysaa saa u gartay ee, sanaadiiqda boostada waraaqaha la isku diro
ها يعني ودنك ان هرمون وغاري ان جاتين هرمون عسير الى لو جاتين قصه مرك ورقه ان سيدي بن سدح بن اثر بن انا سيدي اذا هذا ولا لا بيك تصير دقيقه تامر كذا كذا جاتين بن الان مسكين Ee, cusmaan aad baad u mahadsan tahay Ee, su-aasha cusmaan haddii aan soo aruuriyo ee, wuxuu ku soo aruureysaa maanta ah, horumar ayaa laga sameeyey teknolojiyadda dhinac walba leh maxaa looga baahanyaa waraaq intii la qoro oo dhowr casho sii soconaysa su-aalihii oo dhan jawaabahoodii igu sii een haddii aan ku hormar su-aashii hore maxamed cabdiqaadir oo balaxaaba naga soo wacay een maxamed waa waxaan u malaynayaa jawaabta in dhowr jeer dadkii kaa horreeyay ninkii hadda cali ee, meelaan kaa fogeyno garbahari kaas ee, naga soo wacay ee, inaan ugu joogno waxay een, isgaarsiinta Ee, isgaarsiinta sideedaba xalkeeda waxaa hooye u ah waxaa saldhig u ah ee, meelmarinta sharciga ee, isgaarsiinta qaranka sharcigaas wa- waxaa kala hagaya kala qabanayo shirkadaha dhexdooda ayaga iyo dowladda ayaga iyo een, een, maxaa la yidhaha dowladda een, intaba marka ee, sharcigaas ayaynu ku dadaali doonaa xalka guud aan wada raadinayna sharciga ayuu ku wada jiraa hadday noqon lahayd laba shan labo hadday noqon lahayd waxa la yidhaha isku xirnaanta waxaan rabaa bulshada inaan u sheego een, maanta shirkadaheenna ma wada ma wada hadlaan haddii aad doonayso in adoo hormuud haysa nation ama een, somtel ama golis aad la hadashid waa in aad telefoon kale iyo sim kar aad qaadataa qofku waxaa laga yaabaa inuu haysta een, afar shan telefoon soo dadka ula xiriiro Ee, taasna wax qabta ma aha bulshada soomaaliyeed waxaa ogaatiin annaga mobiilada ma samayno dala kale ayaa sameeyo lacag fara badan ayaa meesha ku baxda ogaada haddii dalkan shan milyan oo qofkood mobi- ee, ee, mo- een, mobilada ay isticmaalaan ama isgaarsiinta ay isticmaalaan waxaa ku filnaan karay shan ee, shan milyan oo ee, tele- ee, telefoon laakiin maanta waxaa laga yaabaa shan afar markaa ku dhow labaatan milyan oo telefoon iyo ka badan inaynu haysano kow waa lacag fara badan oo caruurteen iskuullada iyo maaragtay ee, aynu ugu bixi lahayn waa lacag fara badan oo anaga danaheena kala ee, iyo horumarinta aynu u isticmaali lahayn tan kale xagga deegaanka iyo caafimaadkeena uma fiicno in qalabkan chemicalska faraha badan inuu dalka yaalo marka in laysku xirmo waxay furs- ee, waxay fududaynaysaa in dhaqaalihii kobco inuu ee, deegaankii maaragtay ee, la sugo in caafimaadkii dadka wax laga qabto in dhaqaalo badan jeebka dadka ay kusoo noqdaan Ee, laakiin intaas oo dhan waxaa fududaynayo sharciga isgaarsiinta qaranka marka waxaan rabnaa dhammaan een, dadweynaha baarlamaanka xukuumadda een, shirkadaha isgaarsiinta waxaynu ka wada xusan dhammaanteen inuu ka wada shaqayno in dalkan sharci uu yeesho isgaarsiin sababtoo dowladii waxay ku dhisan tahay sharci sharci la-aan ee, ma sheegan karno dowlad waana nagu ceeb waana nagu qaabdaro in caalamkao dhan aanu nahay dowladda keliya in aan sharci ee, ka jirin een, ee, isgaarsiinteeda ee u hagaaqa dadka telefoonada dib ayaan ugu soo noqon doonaa hadduu ilaahay yidhahdo hase ahaatee wasiir ee arrinta la xiriirta ee, lacagaha waxaan rabaa ee, telefoonada la iskugu diro Cusmaan- cusmaan ee, su-aashiisa maxaa warqad looga baahan yahay okay Een, cusmaan waa dhab een, hadda een, teknolojiyadu waa horumartay laakiin weli ee, lagama maarmo warqadaha qaarkood oo sirta ah oo maaragtay xiran in sidaas ee, lagu gudbiyo laakiin boostada hadda ma aha keliya warqad keliya boostada adeegyo fara badan ayay qabtaa ay qabataa boostada waxay qabataa een, waxyaabaha dadka u baahan yihiin soomaalida hadda waxay maaragtay caalamka o dhan ayay maaragtay joogaan ganacsi ayay haystaan waxbay isu diraan waalidkooda iyo dadkooda gudaha iyo dibadda waxbay isu diraan waxaasoo dhan waxay- waxaa lagu diraa boostooyinka caalamka ayaa qaado boostada ayaana maaragtay eh, u fududay karto kan maraykan jooga kan australia jooga kan beledweyne jooga iyo kan eh, gaalkacyo jooga intaba ayaa u- eh, ayadaa u fududay karto waxay kaloo eh, boostada ay qaban kartaa adduunyada waxaa jira boostada waxay qabataa servisyo kale oo sida maaragtay bangiga iyo adeegyo badan ayay qabataa ee boostada ma aha warqada lasu tira keli maaha wahagaag cusman iyo daawadayaasha kale ee ku aragtida waxaan rajeynaya su-aashaas ee si wa- wanaagsan waafiyanaad uga jawaabtay arinta la xiriirta ee lacagaha mobeelada ee laisku diro ee electronic maniga ah ee wa- waxay ka mid tahay waxyaabo badan dadka naqliya ama falanqeeya dhaqaalaha dalka hoos u dhacay sicir bararka ka jira ee shilan soomaaliga caqabad ku ah iyo sugnaashaha lacagahaasi cidda ay ku dhacayso iyo halka ka imaanayso maxaad ka qabateen maxaase hadda idinkaga qabateen Een, arrintaas waa arrin runtii eh, dowladda walaac badan ku hayso sababtoo ah een, wax sharciga oo ka yaallo ma jiro Eh, dadweynaha lacagta ee meesha ay dhigteen cid u damaanad qaadayso in wixii sida ay tahay een, ama wax tarasti ah ama cid kale oo ka madax bannaan shirkadda lacagta markaa u hayso cid ka madax bannaan oo haddii shirkadda een, isqabtaan ama wax yimaadaan ama waxyaabo kale ay dhacaan cid kale u damaanad qaadayso wax inay helaan ma- ma jirto sharci u damaanad qaadayo dalka yaalana ma- ma jiro marka waa arrin een, leh een, khatarteeda leh mid dhaqaale leh mid amni leh mid in muwaadinka xuquuqdiisa la ilaaliyo leh Eh, taas marka waxaanu ka soo wadnaa qorsho waxaan rabnaa in la sameeyo platform eh, ama meel ay u wada dhan yihiin shirkadoo dhan bangiga dhexe ee dowladda hoos yimaado oo qolataas ay ku xirmi karto ayna ma- kaasna fududey karo in dadweynaha haddii een, eh, telefoon een, hormuud ah ee wax ku diraan ee u gudbi karto lacagtaas haddii ay jirto mid kaloo maaragtay ee goolis ah ama somtel haddii ay- ay jira ay u gudbi karto marka qorshahaas annaga iyo waxaa wada wadna bangiga dhexe waxaynu rajeynaynaa in dhowaan maaragtay een, isagoo eh, tijaabaha la sameeyo kadibna maaragtay loo gudbo laakiin waa in arrintaas ay hoos timaado ay maamusho bangiga dhexe ee qaranka uu leeyahay annagana waxaa dhinacii teknolojiyada iyo isgaarsiinta iyo farsamadii ayaan ka caawinaa marka qorshahaas wuu socdaa Ee, waad mahadsan tahay Ee, daawadayaasha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waakum salaam walaal magacaaga halkaa joogto
magacayga xamed axmed cali waxaan joogaa deegaan weynaha muqdisho gaara aadan maxamed cali
aada weyn Ee, aadan barnaamijka haddaan la socotay ee, su-aal iyo talo
waxaan waa su-aal aan rabay inaan weydiiyo wasiirka waxaan rabay inaan weydiiyo su-aal een, ku aadan dhinaca ee maxaan ku rahdaa isgaarsiinta taasoo aan rabay inaan ka weydiiyo maxaan ku rahdaa waxaan daraad oo kale aan igu maqaala hidan maqlayay maruu ka hadlayay aal- een, aalada internetka waxaan rabay marka inaan weydiiyo wuxuu dhahay soomaaliya laga taagaya ama la taag taagidaasi la taagayo ma mid een, shaksi ahaan dawladda loogu adeegaya mise waa mid shacabka oo dhan ay ka wada dhexayso Ee, maxaa la taagayaa
Een, shabakada internetka ah internetka halkan okay Ee, waad mahadsan tahay ee, wasiirka su-aashaada ee, wuu fahmay daawadaha kale qaad ku jira halo asalaamu calaykum halo halo daawadaha kale qaad ku jira halo asalaamu calaykum
hello asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaagii halkaa joogto برنامج كارينا toos barnaamijka studio t v-ga qaranka ayaad ku jirtaa ee, timinta tooska magacaaga iyo halkaa joogto
آد يا آد إنه سلام يا عذيقة إيو وزير
mid lamid ah مقعي وحالي هذا عبد الرحمن عبد القادر محمد وحن جوا دقمدا وبري قول كبنادر وزيرك مركور وحن جولان لها إنا ويديو سؤال ترى أنا رأسنا يا okay ee, talada ha dambeysa su-aasha soo koob waayahay su-aasha zig aan weydiinayo waxay tahay eh, wasiirku wuxuu sheegay in sharciga isgaarsiinta in la ansixiyo ay ahayd eh, mas-uuliyad eh, ka dhex dhacday shirkadaha isgaarsiinta iyo eh, dowladihii eh, dalka soo maray dowladda hadda jirta eh, maxaa uga qorshaysan dhanka kale ma la isdhihi karaa eh, tilaabada lagu ansixin waayey sharciga isgaarsiinta waxaa xitaa qayb ka ahaa shirkadaha oo iyaga eeganaya danahooda ganacsi Ee, taladaadana soo koob taladeedu waxay tahay een, sida wasiirku u ballan qaaday waxaan ka dalbanaynaa wasaaradda inay xoojiso ballanqaadyada ay bulshada ku samaysay oo ah in sida ugu dhaqsiyaha badan marka hore la helo sharci kala xadeeya macaamiisha iyo shirkadaha ee guud ahaantooda isla markaana la helo ee xuquuq maxaan ku rahdaa muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku difaacan karaan hantidooda ay muugteen maxaan ku rahday cabdi raxmaan waa mahadsantahay daawadaha kale qad ku jira halo qadka xiga ee waxa ee wasiir su'aalahan ee isku wareegay su'aalaha ee markaad soo wada kuwa hal daqiiqo jawaab dhammaan wada qancisa
dhammaan waxaa leeyahay horta dood s o ama adeega internetka waa mid ummadda dhan wada dhexeeya hadda waxaynu siinay dhammaan jaamacadaha dhan dumayno lacag la-aan ah waxaynu soo wadnaa mid ummadoo dhan ay wada qaadan karto wuxuu fududaynayaa in dood s o la qaato waanu ku dhiirgelinaa cid kasta inay qaadato waxay fududayn kow waa lahaansho marka shabakadaada ay leedahay ugu dambeysa dood s o waxaa waxay noqonaysaa mid maxalli ah mid xoojisa inuu wadanka laga leeyahay amnigeedu waa sugan yahay marka kuwa kale loo fiiriyo waa ka jaban yahay dhaqaalo badan ayaa gudaha soo gelaya marka waa mid dowlad kale loogu adeegayo ma aha waa mid dhammaan shacabka iyo ummadda soomaaliyeed loogu adeegayo waxaynu ku dhiirigelinaynaa inay qaataan tan xagga sharciga iyo isgaarsiinta waxaan qabaa sharciga waa ka wada hadalnay wax badan soo maray caqabado badan ayuu soo maray laakiin waxaan runtii maanta farxad noo ah sharafna noo ah aynu ku faani karnaa in la gaaray isfaham shirkadihii dowladdii maamul goboleedyadii iyo baarlamaankii guddiga u qaabilsanaa in maanta miisoo wada fadhiisanay waxaan isku waafaqsan nahayna maanta aynu horgey doono bishan gudaheeda golaha wasiirada bisha dambena aan horgey doono hadduu ilaa yidhaahdo golaha baarlamaanka marka waxaan u sheegayaa dhammaan dadweynaha cid kasta oo arrintaas dareen ka qabtay in sidii hore laga soo dhawaaday rajo ay muuqato dhowaanna aan rajaynayno inaan ka miro dhalino sharcina uu ka jiro dalkan isgaarsiinta ah meeshii lagu gaaro sebtembar hadduu ilaa yidhahdo
waa hagaag aad baa umahadsan tahay marka laga yimaado lacagaha laisku diro waxaa jira shirkadu way kala xiran yihiin sida adigaba hore u sheegtay tan waxay caqabad ku tahay muwaadiniinta soomaaliyeed wasaaraddu labadii wasiir ka horeysay wasiirada ka hore hore waxay u ballan qaadeen in la isku furay caqabadka xaggee ballanqaadkooda ku dambeeyey ma iyagu la timi mise meesha ayuu la yaalaa runtii in laisku furo waa wax xuquuq qofka muwaadinka uu leeyahay waa xuquuqda asaasiga oo qofka biniaadamku leeyahay tan kale waxaa ognahay caalamka aynu ku noolnahay waxaa jira waxyaabo caalamka laysku raacay oo ah xuquuqda asaasiga qofka muwaadin kasta uu leeyahay oo ah inuu communication u sameeyo inuu dadka la hadli karo inay wada hadli karaan wax xuquuqda asaasiga ay wada leeyihiin in shirkadaha aan laysku furin waxay ka hor imaanaysaa xuquuqdaas oo caalamkan ka wada dhexayso oo asaasiga ayay ka hor imaanaysaa marka waxaa sal u ah in laysku furi waayo hal mar ayay dhacday markaasna mudday shaqayso way istaagtay haddii sharci aysan meesha uusan jirin shirkadaha waxay isku yeelanayeen lacag haddii shirkad lacag shirkad kale ku yeelato ee shirkaddii ay bixi wayso waa inay jirtaa cid kaleo dowladdii oo maarata u kala gar qaato wixii u kala qaato ciddii bixi waysana markaa ciqaabta ay mudan tahay iyo gaarsiiso mar hadduusan sharci jirin wax ayakana kala xadidaya ma jiro wax maaratay xiraan ma jiro marka sharci wixii oo dhan waxay isku soo wada ururayn in sharcigaa la meel mariyo marka sharcigan wuxuu qasbayaa shirkadihii inay isku xirmaan sharciga shirkadahin wuxuu siinayaa damaanada dowladda in mas-uul ay ka tahay in ayaga ugala gar qaato iyo maxkamadaha maarta ku haboon magaalooyinka waaweyne dalka meel walba istaagto waxaa ku yaala anteen signalna sida caafimaadka dadkana aan wanaagsan oo mararka qaar ku yaala meelaha mujtamac ay ku badan yihiin ama deegaan ah ama ganacsi ah taas waxaa ka qorshaysan waxaan rabnaa taas kama tirsana hadda sharciga aan soo wadno inaan xadayno antenooyinka aan dhahno hal anteen ha lagu ekaado hal anteen ha la wada qaybsado ha la yareeyo waxay u baahan tahay taas kalsooni shirkada dhexdooda in kalsooni laga abuuro waxyaabaha kalsoonida abuuri karna waxay tahay sharcigan in la helo sababtoo ah shirkadaha laftooda khasaaray ku qaban anteeno kasta waxaa ilaaliya ciidan anteeno kasta waxay u baahan tahay shidaal waxay u baahan tahay koronto ayaga laftooda dan uguma jirto in antenooyin fara badan hal anteen ayay wada isticmaali karaan hadduu qof kasta meel ugu dhegsado marka waxaan qabaa taas waxay u baahan tahay wacyigelin kalsooni dhisid dhexdooda iyo in shuruuc ay ku wada shaqayn karaan la helo marka waxaan qabaa hal maalin lama wada dhamay karo caqabadaha ka jira isgaarsiinta laakiin waxaan rabnaa tallaabadii ugu horreysay inaan bilaabno kadibna aynu ku tagno waxaynu gaari doonaa hadduu ilaa yidhaahdo laba sano ama saddex sano kadib in antoniyinka ay soo yaraadaan sababtoo ah shirkadaha laftigooda ayay dan ugu jirtaa mid dhaqaale dan dhaqaale ugu jirto dan caafimaadkii bulshada ayaa ku jirto iyo xataa laftigooda ee amniga laftigooda ayaa ugu jirto haddii antimoniga soo yaraadaan amnigoodana waa la sugi karaa qaraska ku baxa maalinlaha ama shidaal ama waxyaabo ku baxan waa soo- waa soo yaraa karaa tan kale eh, anteenada laftigeeda dhisideeda waa kharash fara badan marka waa dan guud oo isgaarsiinta caafimaadka bulshada dowladda cid kasta maartay marka waa ku tegi doonaa hadduu ilaa yidhahdo waqtigeeda arrinta sharciga wax walba oo wasaaradda ay qaban lahayd waxaad ee, gundhiga u adeegteen sharciga lacagtii sharciga isgaarsiintii sharciga wax walba sharciga ma dan- ma ballan qaadaysaa in baarlamaanka uu meel marinayo oo sifihii baarlamaanka ku meel marinaya inaa ku geynaysaan Een, waa runtaa wax kasta wax sal- sal wax, eh, sharciga sababtoo ah dowladnimada la sheegay waa sharci sidaas waxa dowladda isku haya madaxweynaha wuxuu madaxweyne ku yahay sharci prime minister wuxuu prime minister ku yahay sharci ani waxaan wasiir ku ahay sharci marka dowladnimada waa sharci iyo kala dambeynta iyo nidaamka inuu dib usoo laabto marka taas ayaa wax kasta annaga een, xoog wax ku meel marino laakiin waxaan rabnaa sharci inaan wax ku meel marino sharciga marka waa aasaaskii waa furihii horumarka iyo maamul wanaagga Een, ani mid waa ballan qaadaa midna ma ballan qaadi karo mid waa ballan qaadaa in sharci la- een, dhammaan dadkii ay qusaysa lagala soo tashaday raalli laga wada yahay dhammaystiran ee, wixii loogu baahnaa sharci dhammaystiran inaa golaha wasiirada horgeeyo golaha baarlamaankana horgeeyo laakiin ansixinta sharciga ani gacanta kuma hayo baarlamaanka iskale baarlamaankaas kale
haddii ka wasiir ahaan marka laga tago ka shaksi ahaan muwaadin soomaaliyeed ata xaqna u leh adeegyada laga hadlayo inuu helo si furan aad iyo aad.
xeerka markaad fiirisay muxuu ahaa caqabadii ku jiray dib u dhigayo inuu baarlamaanka maro Een, aniga een, as- muwaadin ahaan marka een, aan ka hadlo oo hadda mas-uul ah- mas-uuli- eh, ka mas-uul ahaan aan ku daro waxa keliya isoo baxay wax weyn laysku diidaa midna ma jirin Eh, waa cudur guud ahaan soomaali aan qabno oo aan ilaahayna ka baryayn inuu naga shaafiyo waa kala shaki waa kalsooni daro marka laakiin wax oo farsamo ahaan markii aan wada fadhiisanay wax farsamo ahaan oo ku jira ma jirin laakiin cudurkaasna waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu naga shaafiyo marka laakiin wax kaloo oo gebagabada ayaan maraynaa soddon second ma ku qanacsan tahay nidaamka isgaarsiinta dalka maanta ku shaqeynaya soddon second inuu ku soo Eh, saaro?
nidaamka isgaarsiinta maanta ku shaqeynaa kuma qanacsani sababtoo ah maadaama uusan sharci ku- eh, sharci ku salaysnayn wax alla aan sharci ku salaysnayn kuma qanacsani aad baad mahadsan tahay guud ahaan daawadayaal dhegeystayaal waxaa intaa kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii kulanka toddobaadka oo aad kala socoteen telefishinka iyo raadiyaha qaranka oo idinkaga imanaya xarunta dhexe ee magaalada muqdisho waxaana kaga hadalnay arrimo badan oo loo xiriira boostada iyo isgaarsiinta dalka waxaana ka qayb galaya wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dalkeena mudane injineer cabdi canshuur xasan waan kaga mahad celinaya waqtigaa qaaliga aad helta Aad mahadsan.
waxaan kaloo mahad celinayaa injineeradii qaabeynaya barnaamijka intaan kan midka xiga toddobaadka dambe dib u kulmi doono ramadaan alkariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Thank